halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenay hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu sarrayso oo kuwa akhrista ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraad ah iyo weliba qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatidu ay ku badan tahay dadka dhexdiisa markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay in aarsashadu ayaan innaga inoo bannaanayn laakiin waxaa iska leh ilaah waxaan kaloo gacanta u gelin karnaa ilaah kuwa had iyo goorba hor taagan inaan hadallada ilaah baafinno haddaba waa wax naxdin leh in laysku taxallujiyo in la sharaf jebiyo nin ilaah hadalladiisa baafiya waa in ninka wacdiyaha ah ee masiixiga ah aan lays hor taagin waa kuwiinna masiixiyiinta ah haddaba markaan ay qorayeen qhasiidadan afar iyo afartanaad ee zabuuradda waxay reer banu israa'iil waxyi ahaan saadaalinayeen dhibka weyn ee hor yaalla dadka reer banu israa'iil welibana waxay kaloo da'yarta ku barayaan taariikhdii hore ee reer banu israa'iil waxaana dadka dhammaynaya geeskii daniyel uu uga hadlay cutubka toddobaad aayadda shan iyo labaatanaad wadaadadaasina waa yuhuud oo kan masiixa mucaarada ayaa dagaal ku soo qaadaya iyaga si uu u qabsado waxaase loo sheegay inaanay la dagaalamin kan masiixa mucaarada waxay diidi doonaan inay aaminaan calaamadda bahalka markaasaa si weyn loo layn doonaa iyagoo qoomamaysan ayay ilaah u caban doonaan waxaan u malaynayaa inuu yahay wakhtigii ugu xumaa ee dunida soo mara haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno zabuurka afar iyo afartanaad aayadda laba iyo labaatanaad ee baalka toddoba boqol iyo soddon ee axdigii hore waxaa qoran sida tan haa oo adiga daraadda ayaa naloo laayaa maalinta oo dhan oo waxaannu noqonnaa sida ido la qalayo haddaba sawirkaas kor laynagu siinayo ma ahan mid ay leeyihiin xubnaha kiniisadda waxaana jira rumaystayaal fara badan oo magaca masiixa u dhibaatoonaya laakiin si kastoo ay tahayba waxaa cad in reer banu israa'iil la xasuuqi doono waana iyaga kuwa laga hadlayo ama la eegayo waxaan doonayaa intaasu ay idiin caddaato haddaba waxaannu eegaynaa zabuurka afar iyo afartanaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan toos maxaad u huruddaa sayidow sare joogso oo hanna xoorin weliga halkan waxaa ku qoran cabasho ilaah lagu toosinayo waxaanse idinku leeyahay ilaah ma jiifo ha yeeshee argagaxa haysta aawadii ayaa kuwii israa'iil ka hadhay sidaas ku caban doonaan haddaba wakhtigii u dhexeeyey axdiga cusub iyo axdigii hore oo sida badan loo yaqaanno makabees ayaa cadowga reer banu israa'iil ay soo dhowaadeen markii taariikhdii hore la eegana wakhtiga u dhexeeyey axdiga hore iyo kan cusub ayaa ahaa wakhtigii ugu xumaa ee ay reer banu israa'iil soo mareen ha yeeshee marka la eego wakhtiga dhibka weyn uu jiro ayaa silacaasi wuxuu noqonayaa mid aan macno lahayn wakhtiga loo yaqaanno makabees waxaa jiray hormo wadaadda ah oo doonayay inay ilaah howlo u dhiibaan ha yeeshee markii uu hadalkoodii ilaah maqli waayey ayay hadalkoodii ku soo gunaanadeen wadaaddadaasi in ilaah uu hurdo waxaase xaalkaasi hor istaagay nin wadaad ah oo la odhan jiray john haykanas wuxuuna u sheegay oo hoga tusaaleeyey waxa ku qoran zabuurka boqol kow iyo labaatan ayaa zabuurluhu ku booriyey reer banu israa'iil kan ku dhowraa ma gam'i doono mana seexan doono kan ku dhowraa waa rabbiga ha yeeshee wakhtigaasi mustaqbalka ah oo aan la ogeyn inaynu haatan soo gaarnay ayaa reer banu israa'iil ilaah u qayshan doonaan markii maalintaasu ay timaado ilaah iskama eegan doono dhibkooda wuxuuse diyaar u noqonayaa inuu dhibaatidooda wax ka qabto dadkiisana ma dayrin doono haddaan soo koobno zabuurkan afartan iyo afaraad ayaannu eegaynaa aayadaha afar iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxaana qoran sida tan bal maxaad wejiga nooga qarsanaysaa oo aad u iloobaysaa dhibaatida iyo dulmiga aan ku dhex jirno waayo naftaydu ciidday ku foorarsatay oo calooshayduna dhulkay ku dhegtaa caawimaaddayda daraaddeed u sara joogso oo raxmaddaada daraaddeed noo fur haddaba wakhtiga dunidan ugu xun marka la eego taariikhda dunida ayay waxay khayladhaan ka soo yeeraysaa reer banu israa'iil iyagoo u qayshanaya in ilaah ku samata bixiyo raxmaddiisa waxaanan arkaynaa in zabuurkani uu yahay mid naxariis lagu weyddiisanayo wakhtiga dhibka weyn uu jiro haatanna waxaannu soo gaarnay zabuurka shan iyo afartanaad oo mawduuciisa uu yahay imaanshaha masiixa si uu boqortooyadiisa uga taago dunidan zabuurkani waa mid masiixa ka hadlaya waxaana arrintaasi ku saabsan lagu soo xiganayaa warqaddii loo qoray cibraaniyada waa zabuur kale oo maskiil ah ama dadka wax lagu barayo oo ay qoreen wiilashii reer qorrax wuxuuna ku socdaa madaxdii muusikiistayaasha waxaana lagu luqeeyaa shushaniim oo waa gabay jacayl ah shushaniim macnaheedu waxa weeye ubax wuxuuna sawirayaa masiixa oo isagu waxa weeye ubaxa barrinka iyo ubaxii shaaroon waxaa kaloo la leeyahay quruxda masiixa wax lagu masaalo la arki maayo marka la eego ilmaha bini'aadmigu ay dhaleen zabuurkan wacan wuxuu ka hadlayaa imaanshaha labaad ee masiixa waxaana taasu ay beddelaysaa qaabkii zabuurka uu u dhacayey waxaana laga imaanayaa cabashadii oo waxaa laga imaanayaa qaxarkii iyo dhibkii waxaana la soo gelayaa wakhtigii ammaanta boqorka imaanaya sida laynoogu sharaxay kitaabka muujintii cutubka sagaal iyo tobanaad sayidkeenna ciise masiix xitaa waa ka hadlay arrinkan ku saabsan soo noqoshadiisa sida ku qoran injiilka sida mataayas uu u qoray cutubka afar iyo labaatanaad aayadaha sagaal iyo labaatan ilaa soddon waana rajada dunida oo dhan haddaan horay idinku sii wadno xigashada zabuurkan shan iyo afartanaad oo ka bilaabanaya baalka toddoba boqol kow iyo soddon ayaa waxaa ku qoran aayaddiisa koowaad sida tan qalbigaygu wuxuu la buuxdhaafaa hadal wanaagsan oo waxaan boqorka u sheegayaa waxyaalihii aan sameeyey carrabkayguna waa sida karaani dhaqsiyo badan qalinkiis wuxuu sabuurluhu leeyahay qalbigaygu wuxuu la buuxdhaafaa taasoo uu ula jeedo farxad haddaba sabuurluhu wuxuu leeyahay degdeg baa igu jirta oo carabkiisu waa ka dhaqsiya badan yahay qalinka karraaniga fartiisa boobsiiya mararka qaarkood waxaa dhacda inaynan awoodaynin inaan qorno wax kasta ee aynu doonayno haatanna bal aynu eegno maaddada ku saabsan masiixa shakhsiyaddiisa iyo awooddiisa si bal aynu arrinkaasi wax kaga ogaanno ayaa loo baahan yahay inaynu dib ugu noqonno sabuurkan shan iyo afartanaad aayaddiisa labaad markaasoo uu sabuurluhu leeyahay adigu waad ka sii qurux badan tahay bini'aadmiga oo bushimahaaga waxaa ka buuxa nimco sidaas daraaddeed ayaa ilaah kuu barakadeeyey weligaaba waa sabuur wacan oo ku saabsan shakhsiyadda masiixa rasuul bawlos wuxuu inoo sheegayaa sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad ee baalka saddex boqol laba iyo soddon ee axdiga cusub sida tan laakiin dhammaanteen innagoo aan indho shareernayn ammaanta rabbiga aynu arkaynaa sidii iyadoo muraayad lagu arko oo isku ekaanta ayaa laynoo rogayaa ammaan ilaa ammaan sida tan xagga rabbiga ruuxa ah ka timaada markaa saaxiibayaal waxaynu u baahannahay inaynu isaga wax badan fiirinno si aynu isagoo kale u noqonno waxaanse sabuurkan ku arkaynaa sifihiisa oo ma ahan sida badbaadiye oo kale laakiin sida boqor oo kale haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno sabuurka shan iyo afartanaad aayadda saddexaad ee baalka toddoba boqol kow iyo soddon ee axdigii hore waxaa qoran sida tan seeftaadu bowdadaada ha saarnaato kaaga xoogga badanow oo quruxda iyo heybadda lahow marka aynu u kuurgalno aayadda cid kale ka hadli mayso waxaase ay qusaysaa boqorka imaanaya oo aan u imaanaynin sida badbaadiye laakiin dadka ugu imaanaya sida boqor israa'iil waxay dhowraysaa weli in masiixu dunida yimaado isagoo wata seeftiisii dagaalka markii koowaad ee uu dunida yimid wuxuu yimid isagoo aan seef wadanin waxaad xusuusataa weliba in butros markii uu damcay inuu dagaalamo oo uu dhegta ka jaray addoonkii wadaadka sare in sayid ciise uu ku yidhi butros sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka lix iyo labaatanaad aayadda laba iyo kontonaad sida tan markaasaa ciise ku yidhi seeftaada meesheedii ku celi waayo kuwa seefo qaada oo dhammu seef bay ku halligmi doonaan ilaa iyo maanta reer banu israa'iil waxay dhowrayaan masiixa oo keenaya nabad oo markaan seef buu qaadayaa oo markii uu soo laabtana waxaa dhulka ka jiri doona fallaaganimo aan horay loo arag oo uu hoggaaminayo kan masiixa mucaarada waxaana reer banu israa'iil la jiri doono kuwo badan oo ilaah ka cabsada wakhtigaasi waxaa laga qoray oo sabuurluhu uu leeyahay oo bushimahaaga waxaa ka buuxa nimco welibana nimco keliya maahane waxaa kaloo jiraya xukun iyo xisaab haddii aannu runta ka hadalno masiixu cadho ayuu samadda kala soo degi doonaa oo wuxuu la dagaalami doonaa kuwa isaga ku kacay oo dhan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno baalka toddoba boqol kow iyo soddon ee axdigii hore waxaa qoran sida tan runta iyo camalqabowga iyo xaqnimada daraaddood waxaad faraskaaga ku fuushaa haybad adigoo barwaaqaysan oo gacantaada midigna waxay ku bari doontaa waxyaalo cabsi badan haddaba sayidka markii uu la dagaalamayo cadaawayaashiisa wuxuu isticmaalayaa oo sal u ahaanaya run qaboobi iyo xaqnimo miyaad garanaysaa nin ka mid ah siyaasiyiinta oo saddexdaasi arrimood lagu arkay waxaa laga yaabaa markii ay ku hor joogaan inay wax waliba kuu sheegayaan runtuse waxay tahay in markii la doorto dabadeed aan il dambe la saaraynin lama arko nin ciise masiix la mid ahaa oo dunida yimid oo dabeecaddiisu runta ku sallaysnayd inkastoo kuwo badan oo wakhtigiisa joogay ay beenlow ugu yeedheen waxaanse garanaynaa in dadku ay beenaalayaal yihiin ha yeeshee masiixa ilaah ma ahan beenaale ninbaa waxaa laga sheegay haddii aad doonayso inaad dunida ka nixiso hadal run ah u sheeg dadku runta isla markiiba ma aqbalaan taasina waa sida keliya ee ciise masiix dunida uu ugu imaanayo isagoo awood iyo xoogba leh oo wuxuu ku imaanayaa run laakiin su'aashu waxay tahay dadku ma aqbali doonaan imaatinkiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka cutubka shan iyo afartanaad ee zabuuradda aayadda shanaad waxaa qoran sida tan fallaarahaagu waa af badan yihiin oo waxay wadnaha ka mudaan boqorka cadaawayaashiisa dadyowguna hoostaaday ku soo dhacaan haddaba hadalladaasi kore waxay gogoldhig u yihiin boqorka imaanaya dunida haatanna aynu eegno maaddada kale oo uu ka hadlayo zabuurkan shan iyo afartanaad oo ah masiixa dawladnimadiisa iyo ammaantiisa innagoo xaalkaasi kore eegayna ayaannu iminkana idin akhriyaynaa zabuurkan shan iyo afartanaad aayaddiisa lixaad waxaana qoran sida tan carshigaagu ilaahow waa weligiis iyo weligiis oo ul caddaaladeedna waa usha boqortooyadaada wuxuu haddaba zabuurkani inoo sheegayaa inuu xaqnimo dunida ku xukumi doono duniduna si weyn bay ugu baahan tahay hoggaamiye xaq ah markii aynu eegno soo noqodkiisa dunidan ayaa sayidkeenna ciise masiix qudhiisa wuxuu yidhi sida ku qoran injiilka sida matayas uu u qoray cutubka shan iyo labaatanaad aayadda kow iyo soddonaad sida tan goortii wiilka aadanuhu ammaantiisa ku yimaado isaga iyo malaa'igaha oo dhan markaasuu carshiga ammaantiisa ku fadhiisan doonaa wakhtigaas waxaa calaamad u noqonaya nabad waa marka uu dunida aslaaxiyo ah dawladnimada ilaahna waa mid weligeedba sii waari doonta haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa zabuurka shan iyo afartanaad aayadda toddobaad waxaa qoran sida tan adigu xaqnimada waa jeclayd oo xumaantana waa necbayd sidaas daraaddeed ilaaha ilaahaaga ahi wuxuu kugu subkay saliidda farxadda oo kuwa ku wehliyana uu kaa sarraysiiyey haddaba kan la subkay waa masiixa kaasoo afka giriigta lagu yidhaahdo kristos markii koowaad ee uu yimid wuxuu u yimid sida mid risaalo wada waana risaalada ilaah waxaana taasu ay qusaysaa wakhtigii hore maalmaheenna wuxuu inoo yahay wadaadka sare oo fadhiya gacanta midig ee ilaah waxaana taasu ay noqonaysaa howshiisa wakhtigan xaadirka ah markii uu inoo ducaynayo laakiin imaanshihiisa labaad wuxuu noqonayaa boqorka masiixa ah taasina waa waxa imaanaya mustaqbalka marka zabuurluhu uu leeyahay ilaaha ilaahaaga ahi wuxuu kugu subkay saliidda farxadda ayaa taasu sharaxaad ay ka bixinaysaa inuuna ahayn nin murugeed oo xanuun bartay sida waxyiga qaar uu leeyahay waa run inuu wakhti gaaban murugooday welibana waa run inuu boqor yahay oo farxadina ay jaahiisa taallo waxaa zabuurkan aad loogu sii bayaaminayaa warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka koowaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaana qoran sida tan laakiin wiilka wuxuu ka yidhi carshigaaga ilaahow waa weligiis iyo weligiis oo usha qumanaantuna waa usha boqortooyadaada adigu xaqnimada waad jeclayd dembigana waad necbayd sidaas daraaddeed ilaaha ilaahaga ahi wuxuu kugu subkay saliidda farxadda oo kuwa ku wehliyana waa kaa sarraysiiyey haddaba waxaa aayadahaasi si toos ah looga soo xigtay zabuurka shan iyo afartanaad aayaddiisa toddobaad dadka doodaha ka keena kitaabka ayaa waxay ku doodayaan in zabuurkani uu ku socday ama loo qoray nebi sulaymaan ha yeeshee markii aynu akhrinno waxaynu arkaynaa in zabuurku uu ku socdo ilaah haddaba cutubka koowaad ee warqaddii cibraaniyada ayaa gebi ahaantiisba ka hadlaya sarraynta ciise masiix iyo inuu masaal ahaan ilaah u taagnaa oo uu ka sarreeyey malaa'igaha oo uu welibana fadhiyey gacanta midig ee ilaah haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabka zabuurka aayadda siddeedaad ee cutubka afartan iyo shanaad waxaa qoran sida tan dharkaaga oo dhan waxaa ka soo carfa malmal iyo cuud iyo qasica oo guryo foolmaroodi ah ayaa waxaa kaaga farxiyey alaab myuusig oo xarga leh haddaba markay inta joogto waxaan arkaynaa in ciise masiix dunida uu u yimid si farxaddaydu u buuxsanto waana farxaddii hortiilay isaga tii keentay inuu u adkaysto isku tallaabta war maxay masiixiyiintu u baahan yihiin farxad badan wakhtigan dhibku uu taagan yahay haddaba waxaad maqlaysaa masiixiyiinta qaar oo ku heesaya dunida farxad baa u sugnaatay waayo masiixii baa yimid markii ingiriisi laga dhigo waxay noqonaysaa joy to the world the lord has come heeskani wuxuu ku hagaagsan yahay in mu'miniintu ay qaadaan soo noqoshada labaad ee ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno iminka cutubka afartan iyo shanaad aayadda sagaalaad waxaa qoran sida tan dumarkaaga sharafta leh waxaa ku jira gabdhaha boqorrada midigtaadana waxaa taagan boqoradda oo isku sharaxday dahabkii oofir axdigii hore ayaan lagu soo hadal qaadin kiniisadda erey ahaan laakiin waa dareemi kartaa marka sabuurluhu uu leeyahay boqoradda oo isku sharaxday dahabkii oofir wuxuu ula jeedaa aroosadda oo ah kiniisadda ciise masiix kiniisaddu waxay aad iyo aad ugu dhowdahay masiixa oo waxaaba aalaaba lagu macneeyaa sida aroosad oo kale waxaa quruxda boqoradda lagu sifayn karaa xaawo ribiqa ruud iyo zahra haddaba yaa ah boqoradda uu sabuurluhu ka hadlayo iminka waa iska caddahay oo waa kiniisadda oo waxaa muuqanaya inkastoo aan la carrabaabin in masiixu sare uu ugu qaadi doono carshiga haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno sabuurka shan iyo afartanaad aayadda tobanaad waxaa qoran sida tan haddaba gabadhooy bal imaqal oo fiirso oo dhegta soo dhig oo weliba waxaad ilowdaa dadkaagii iyo gurigii aabbaha waa inaannu innagaba dunida ka tagnaa ama aynan isku dhejinin xadaaradaheeda faraha badan mana ahan inaan jeclaanno waa laynaga badbaadiyey waa inaynu ku dhegnaa ilaah haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabka sabuuradda cutubka shan iyo afartanaad aayaddiisa kow iyo tobanaad ee baalka toddoba boqol kow iyo soddon ee axdigii hore waxaa qoran sida tan markaasuu boqorku quruxdaada jeclaanaya waayo isagu waa sayidkaaga oo adna isaga u sujuud kiniisaddu waa inay qurxoon tahay oo dembiyada ku jira iminka gudaheedana waa laga saarayaa war maxay maalin wacan noqonaysaa maalintaasi haddaannu soo gunaanadno xigashada cutubkan shan iyo afartanaad ayaannu eegaynaa aayadda ugu dambaysa ee toddoba iyo tobanaad ee baalka toddoba boqol kow iyo soddon waxaana qoran sida tan magacaaga waxaan ka dhigi doonaa mid ka ab ka ab la xusuusto sidaas daraaddeed dadyowgu mahad bay ku naqi doonaan weligood iyo weligood aayaddanu waxay ka hadlaysaa boqortooyada imaan doonta markii zamanku uu dhammaado laakiin boqortooyada waxay sida abbaarta ah noqonaysaa mid aan weligeedba dhammaan ha yeeshee waxaa loo baahan yahay in sayidku wax uu isku xirxidho oo waxaa ka horraynaya in shayddaan la soo furo ilaa iyo wakhti dabadeedna waxaa lagu tuurayaa harada dabka ah ama cadaabta markaa sabuurkani waa mid ammaan iyo haybadi ay ka muuqato marka sida wacan loo eego innaga xitaa macaani weyn ayuu inoo yeelanayaa waxaannu iminka soo gaarnay sabuurka lix iyo afartanaad oo mawduuciisu u yahay in ilaah magangalkeenna uu yahay waana sabuur dadka ay qaadayaan wakhtiga zamanka uu dhammaado saddexda sabuuradood ee inagu soo fool leh waa kuwo ka hadlaya boqortooyada oo boqorku uu ka taagi doono dhulka waana boqortooyada imaanaysa wakhtiga marka zamanka uu dhammaado saddexdan sabuuradeed oo ina hor yaal ayaa boqortooyada ina hor keenaya sabuurkan wuxuu ku socdaa madaxdii muusikiisayaasha waana sabuur ay qoreen reer qorax waana sabuur calaamood lagu luqeeyo ereyga calaamood waxaa lagu isticmaalay kitaabkii ishaaciyah cutubka toddobaad aayadda toddoba iyo tobanaad markaasoo uu nebigu lahaa haddaba rabbiga qudhiisa ayaa calaamad idin siin doona bal ogaada gabar bikrad ah baa uuraysan doonta oo waxay dhali doontaa wiil oo magaciisana waxay u bixin doontaa cimanu'el sida abbaarta ah erayga calaamood wuxuu noqonayaa bikrad haatanse wuxuu u taagan yahay codka gabadha zabuurkan waa mid furasho wuxuuna inagu xirayaa zabuur kale oo weyn oo furasho iyo cod guuleed wata oo reer banu israa'iil ay heeseen markii ay badda cas dhex marayeen waxaa laynoo sheegay inay qaadeen heeskii nebi muuse laakiin yaa heeska jiibinayay ilama ahan in nebi muuse uu ahaa nin heesa ama heese hoggaamiya sidaad og tihiinba waayo wuu shigshigi jiray waxaa heeskaasi qaadayey oo jibinayey maryan oo ahayd nebiyad lana dhalatay nebi muuse iyo haaruun waxaanay qaadatay durbaankii oo waxay bilowday inay hees ku dhufato ama qasiidooto markii ilaah uu samato bixiyey hablihiina way isku soo baxeen oo markii ay maqleen durbaankii ayay iyaga oo dhan ciyaar bilaabeen oo ay la heeseen maryan sida ku qoran kitaabka baxniintii cutubka shan iyo tobanaad aayadda kow iyo labaatanaad marka waxaa heesaha hoggaaminayey ama hoggaaminaysay maryan oo ahayd nebi muuse walaashiis waxaanay u dabbaaldegayeen guushii weyneed ee furashada ilaah habeen dambe ayaannu halkii idinka sii wadi doonnaa faallada zabuurkan cutubka lix iyo afartanaad oo welibana ha iloobin qaybtan ka bilaabata laba iyo afartan ilaa laba iyo toddobaatan ayaannu idiin sheegnay inay quseeyaan ama ay ku xidhan yihiin kitaabka baxniintii markii ay reer banu israa'iil cidlada joogeen iyo markii ay fircoon ka cararayeenba masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin